alxamdu lilaah rab اlcaalamiin w slى اllah عlى muxamad wعlى ali muxamed alxadiisu alxaadi walhamsuun xadiiska koob iyo kontonaadkana weeyaan can cabdiraxmaan bni samurata radia allahu canhu qaala qaala lii rasuul lahi salى اllahu aleyh wasalam ya cabdaraxmaan bna samurata laa tas'al ilimaara nebigu wuxuu ihi sala allahu aleyh wasalam cabdiraxmaanow ha weydiisan cidnaba imaaro ama madaxtinimo ha weydiisan fa innaka in uutiitaha haddii adiga lagu siiyo imaarada can mas'alatin su'aal xaggeed lagaa siiyo ama siin su'aal ka soo fushay oo ka timi lagu siiyo oo bimacnaa weydiisadkaad weydiisatay daraaddeed lagu siiyo wukilta ilayha waa lagu xil saaraa oo adaa lagugu eegaa wa in uutiitaha can hayri mas'alatin haddii lagu siiyo imaarada ama madaxtinimada can hayri mas'alatin siin aan su'aal ka soo fulin iyo codsi adigu codsatay oo aad dalabtay aan ka imanin laguu siiyo oo adaan dalba lagula soo doonto ucinta calayha waa lagugu kaalmeeyaa oo bimacnaa allah baa kugu kaalmaynaya wa idaa xalafta calaa yamiinin markaad dhaarato calaa yamiinin dhaar aad ku dhaarato fara'ayta hayrahaa aad aragto dhaartaa si aan ahayn oo khayran minhaa ka khayr badanoo ka wanaagsan falya'ti aladii huwa khayrun fa'ti aladii kii la kaalay huwa khayrun ka khayrka badnaa la kaalay yacnii sidaa aad ku dhaaratay sida ka khayrka badan samee wa kafir can yamiinik kana kafaaro gud dhaartaada muttafaqun calayhi waa la ysku waafaqsan yahay bukhaari iyo muslim baa labaduba xadiiska soo wariyeen xadiisku wuxuu ku saabsan yahay masaa'il masalada koowaad wuxuu ku saabsan yahay inaan xilka iyo mas-uuliyadda iyo madaxtinimada aan la dalbannin oo la doonan waa nahyi waayo waa fitno fitnana in la doonto ma habboona marka fitno aanu ruuxu ogayn inuu ka bixi doono iyo inuu ku dhici doono inuu raadsado isagu doonto ma aha wuxuu kaloo nebigu sheegay sala allahu alayh wasalam haddii intaa dalabto lagu siiyo oo dalabkaas aad dalabtay ay dhacdo dabeedna lagu siiyo waa lagugu eegayaa oo ilaahay kugu kaalmayn maayo aduu ilaahay kugu eegaya ruuxana hadduu ilaahay kaalmayn waayo dee khatar buu ku sugan yahay wakhti kastaba ruuxu wuxuu u baahan yahay kaalmada ilaahay buu u baahan yahay hadduu ilaahay kaalmayn waayo isma bixin karo marka wuxuu ku sugan yahay fii khatar wuxuu kaloo nebigu sheegay sala allahu alayh wasalam ruuxii imaarada la siiyo lala soo doonto isagaan isagu dalban oo raadsan waa lagu kaalmeeyaa oo ilaahay baa ku kaalmeeya waayo imaaradii waa xil waa mas-uuliyad xisaab baa ka dambaysa marka xilka caynkaas ah ka soo bixitaanka uu ruuxu ka soo baxayaa wuxuu u baahan yahay in allah ku kaalmeeyo addoonku waa u baahan yahay isna inuu dadaalo allahna ku kaalmeeyo kaalmada ilaahay wuu u baahan yahay ruuxu marka waxaa ku sugan ruuxaan imaarada dalbannin in xagga ilaahay laga kaalmaynayo haddaba xagga naftiisa hadduu ruuxu og yahay kafaa'o waxaa inaan u lahayn oo aanu xilka noocaasa ka soo bixi karin miyuu aqbalayaa mise ma aqbalaya jawaabtu waxay tahay maya hadduu naftiisa ka og yahay kafaa'o inaan u lahayn oo aanu arrinkaa ka soo bixi karin marka horeba waa inaanu aqbalin laa tawallayanna maala yatiim sida nebigu waa ku yidhi sala allahu alay wasalam abu dar waxaa tahay nin daciif ah marka xoolo agoon ha marka mas-uul ha ka noqon walaa ta'ammaranna bayna snayn labana ha kala xukumin laakiin hadduu ruuxu isleeyahay xilkaa waad ka soo bixi kartaa aanu isaguna raadsane lala soo doonto waxa fiican inuu aqbalo wa in uutiitaha can hayri mas'alatin ucinta calayha waxaa laga fahmayaa inuu aqbalo inay tahay laakiin waxay muqayad ku tahay waa haddii naftiisa aanu ka ogaanin xilkaa inaanu qaadi karin oo ka soo bixi karin haddaanu naftiisa ka ogaan markaas buu aqbalaya laakiin hadduu naftiisa ka ogaado inaanu xilkaa ka soo bixi karin waa inaanu aqbalin wuxuu kaloo xadiisku sheegay haddaad dhaar ku dhaarato oo sidaad ku dhaaratay si aan ahayn oo khilaafsan oo ka wanaagsan oo ka khayr badan aad ogaato fara'ayta hayrahaa khayran minha ru'yadaas waa cilmiya waa ra'aadii bimacnaa calimo ahayd ee labada mafcuul qaadanaysa aad ku ogaato ku aqoonsato sidaad ku dhaaratay sidaan ahayni inay tahay sida khayrka badan faati aladii huwa khayr la kaalay oo samee sida khayrka badan wa kafir can yamiinik dhaartaadana ka kafaaragu masalan tusaale ahaan wuxuu ka dhaartay inaanu shay samaynin ama hebel inaanu wax dib u caawin ama inaanu wax siin ayuu ku dhaartay waxaana la garanayaa ixsaanka inuu sameeyo oo wax baxsadaa inay ka khayr badan tahay inuu manciyo marka wuxuu samaynayaa sida khayrka badan buu samaynayaa oo ixsaankii iyo samafalkii waa la imanayaa waan ka dhaartay uga tegi maayo dhaartiina waa ka kafaaro gudaya alfaadda qaar waxaa ku soo aroorto xadiiska ka mida falya'ti aladii huwa khayr marka marna khitaab baa laga dhigay marna khitaab lagama dhigay waatuu allah yidhi walaa ya'tali ululfadli minkum waasacati an yu'tuu ulilqurbaa aayaddaasi sabab bay lahayd mistax ninka la yidhaahdo ee saxaabiga ee beder ka qayb galay bay qaraabo waxay ahaayeen abubakar abubakrin asidiiq bay qaraabo ahaayeen oo abubakar iyo mistax hooyadii baa habrawadaag ahaa marka mistax sidaasuu qaraabo ula ahaa abubakar wuxuuna ahaa nin saxaabi ah oo muhaajir ah oo baahan buu ahaa abubakar waa caawin jiray oo waa quudin jiray munaafiqiintii markay been abuurkii sameeyeen caayisho ay ku been abuuranayeen oo ay caayisho masabideen oo yidhaahdeen xumaan bay samaysay ayaa midhmidh saxaabada ka midoo arrinka ay ku kediyeen oo ku sireenna waa jirtay ay ku qaldeen oo u dhiibeen marka mistax wuxuu ka mid ahaa dadkii munaafiqiintaasi ay kediyeen oo arrinkaa ku qaldeen ayuu ka mid ahaa markuu ilaahay caayisho beri yeelay oo baraa'adeedii caddeeyey abubakar mistax si gaaruu uga cadhooday sababtu uga cadhoodayna waxay tahay yacnii qaraabanimadii ka dhaxaysay inaanu qadarin ixsaankiiyo samafalkii uu samaynayeyna inaanu qadarin masabidka munaafiqiintu ay ka sheegeen ina abibakar oo caaisho ah raacista arrinkaa uu soo raacay ee uu ka dhegaystay oo arrinkaa nowcan maa munaafiqiinta ay ku sireen waxaasina been yahay abubakar waa ka qaadan waayey mistax inuu sidaas sameeyo daad wuxuu ku dhaartay inaanu dib waxba u siin markaasaa aayaddu ku soo degtay walaa ya'tali ululfadli minkum waasacati an yu'tuu ulilqurba aayatu nuur ayaa ku soo degtay waxay waafaqsan tahay aayaddu macnaha markaa xadiiskay waafaqsan tahay faati aladii huwa khayr xadiisku wuxuu kordhiyey oo sheegaya in laga kafaaro gudo haddaba sida khayrkaa markuu samaynaayo ma markuu sameeyo dabadeed buu ka kafaaro gudayaa mise intuu kafaaro guduu samaynaya jaaza wajaazo weeyoo labaduba bannaan hadduu sida khayrka badan sameeyo oo markuu sameeyo dabadeed u kafaaro gudo waa helaa hadduu kafaaro gudka horraysiiyo ou dabeedna la yimaado sida khayrka badanna waa helaa xadiiska riwaayaddiisuna taqdiimka iyo ta'khiirka way ku kala duwantah qaacida inay culammadu sheegaan qaacidadaasoo ah shaygu sababtiisa kama hormari karo laakiin shardigiisa waa ka hormari karaa qaacidaduna itlaaqeeda ma aha ee sida qawaacidda badankoodu aghlabi u tahay bay qaacidadu aghlabiya u tahay waa kuu naadimku yidhi wa alqi kulla saabiqin lisababih ilaa shartihi fadri lfuruuqa wantabih yacnii tuur shay kasta oo sababtiisa ka hormaray shardigiisa hadduu ka hormaro ha ilqaynu ha ibtaalin innaga nidhi cala litlaaq maaha oo iminka sababu alxinsi waa maxay waa alyamiin maa dhaarta sababulkafaara waa maxay sababulkafaara waa dhaarta shardulkafaarana waa xinsiga xinsigana wuxuu noqonayaa mukhaalafada uu shaygii khilaafay dhaartii uu khilaafay ayuu noqonayaa xinsigu oo inuu dhaartii ku dambaabay oo wuxuu ka dhaartay sameeyey ama wuxuu ka dhaartay uu la yimi marka hadduu dhaartay sababtii waa la yimi walow xinsigiiba yaanu dhacine kafaaradii waa ansaxaysaa laakiin inuu yidhaaho dhaartaan dhaaran doonaan ka sii kafaaro gudayaa ma ansaxayso wa alqi kulla saabiqin lisababih laa shartihi fadri lfuruuqa wantabi sakada xoolo sakagoysa isagaan haynin inuu yidhaahdo xoolaha sakageyska aan mulkiyi doona aan yeelan doona aan sakadoodii sii qadimayaa hada laa yasax waa sake aan asixin laakiin xoolihii nisaabka ahaa isagoo mulkiyey oo haysta laakiin shardigii xawaalaanulxawl uu dhiman yahay wuu qadimi karaa oo waa odhan karaa sakada sannadkan waa sii hormarinayaa taa waa samayn karaa daliilna waa leedahay ilaahay waxau yidhi walaa tajcalu allaha curdatan liaymaanikum an tabaruu wa tattaquu wa tuslixuu bayna annaas macnaha xadiisku sheegaayo aayad waafaqsan buu allah sheegay oo macna ahaan ku dhow waa ka yeelina dhaartaa ilaahay ku dhaaranaysaan mid idinka mancinaysaa inaa khayr iyo wanaag samaysaan mid ii diidaysaa ka yeelin ee khayrkiiyo wanaagga la kaalaya walow markii horeba khayrka a ka dhaarateen xadiisku markaa wuxuu ku daray kafaaro guda oo kafaaratulyamiinna la kaalay kafaarada dhaartuna waa in toban miskiin la quudiyo ama toban miskiin dhar la siiyo ama in qoor la xoreeyo hadduu ruuxu intaa awoodi kari waayo oo wax ka mida intaa la iman kari waayo saddex maalmood buu soomaya laakiin saddexda arrin oo hore mid ka mida isagoo kari kara inuu yidhahdo waa iska soomayaa saddexdii maalmood taasi markaa waxbay uma bannaana kafaara guud uma noqonayso aayatulmaa'ida ayaana lagu sheegay kafaarada yamiinta fakafaaratu icaamu casharati masaakiina min awsati ma tucimuuna ahlikum aw kiswatum aw taxriiru raqaba faman lam yajid fasiyaamu alaaثati ayaam dalika kafaaratu aymaanikum ida xalaftum yaa cabdaraxmaan ibna samurata nabigu wuxuu ku yihi sala allahu alayh wasalam cabdiraxmaanow oo ina samuro ahaadayow laa tas'al ilimaara cid ha weydiisanin imaaro iyo madaxtinimo fainaka in uutiitaha adiga haddii lagu siiyo imaarada iyo madaxtinimada can mas'alatin siin su'aal ka soo fushay haddii lagu siiyo wakilta ilayha waa lagu xil saaraa oo adaa lagugu eegaa wa in uutiitaha can hayri mas'alatin haddii lagu siiyo su'aal la'aanteed lagu siiyo oo siinaan su'aal ka soo fulin lagu siiyo ucinta calayha waa lagugu kaalmeeyaa oo allah baa kugu kaalmaynaya wa idaa xalafta calaa yamiinin markaad ku dhaarato dhaar oo fa ra'ayta aad ogaato hayrahaa sidaad ku dhaaratay sidaan ahayni khayran minha inay ka khayr badantahy aad ogaato oo sidanay afdal tahay faati aladii huwa khayrun la kaalay oo samee sida khayrka badan wakafir can yamiinik kana kafaara gud dhaartaada ka kafaara gud alxadiisu ahaani walkhamsuun xadiiska labiyo kontonaad can caa'ishata radia allaahu canha qaalat qaala rasuulu llaahi sala allahu alayh wasalam man nadara an yutica allaha falyuطach man nadara ku kastoo ku nadray buu nebigu yidhi sala allahu alayh wasalam an yutica allaha inuu ateeco ilaahay falyutichu ha ateeco waman nadara ku kastoo ku nadray an yacsiya allaha inuu ilaahay caasiyo falaa yacsih yaanu caasiyin ilaahay rawaahu lbukhaariyu xadiiska waxaa soo wariyey bukhaari nadarku waa inuu ruuxu wax isku waajibiyo aan asliga sharciga waajib ku ahayn ou yidhaahdo lilaahi calaya an afcala kada taasaa waxaa la yahay nadar marka nadarkii wuxuu u qaybsamaa nadru taaca iyo nadru macsiya hadduu shay taacaa ruuxu ku nadro waa inuu oofiyaa waxaana laga qaataa wafaaga nadarka la oofinayaa inuu waajib yahay man nadara an yuطiica allaha falyuichu falyuطichu wa amar walamru yaqtadi lwujuub amarkuna wuxuu keensanayaa waajibnimo marka shay aan waajib ruuxa ku ahayn hadduu ku nadro inuu sameeyo ilaahay dartii u sameeyo waxaasina shay taacaa yahay waajib waxa in la oofiya waajib sa lilaahi calaya an asuuma kada wa kada yowman ama an atasadaqa bikada wa kada ilaahay waxaan ugu nadray inaan waxaa sadaqadaysto ama intaasoo maalmood inaan soomo ama intaasoo habeen inaan ictikaafo ama waxa weeye intaasoo habeen inaan kaco oo salaad tukado qiyaamu leyl ah kullu daalika waxay noqonayaan mar haddii lagu nadray in la oofiyaa inay waajibtahay noqonayso nadarkii hadduu yahay nadru macsiyo yahay oo macsi lagu nadray in la oofiyaa ma bannaana waman nadara an yacsiya allaha falaa yacsih waa nahyi waayo macsi in marnaba lala yimaado ma aha sidaan marka kale loola iman karin baan sabab nadarna loogula iman karin marka nadru macsiya in la oofiyaa ma bannaano waxayse culammadu isku khilaafaan nadru macsiya inaan la oofin la garaye ma laga kafaalo gudaya nadru macsiyihii ila in la oofiyaa ma bannaane jamaahiiru ahlicilmi waxay leeyihiin maya lagama kafaaro gudayo waayo nadarka nadru macsiyi ma guntamaayo mar hadday caynkaa tahayna lagama kafaaro gudaya yidhahdeen waxaana weliba u cuskadeen xadiiskii abu israa'iilna waa u cuskadeen oo wuxuu arkay nebigu sala allahu aleyh wasalam nin bacadka taagan markaasaa wuxuu yidhi muxuu ahaa markaasaa saxaabadii waxay yidhahdeen waa abu israa'iil ninka la yidhaahdo wuxuu ku nadray inuu soomo oo aanu fadhiisan oo aanu harhsan markaasaa nebigu wuxuu uhi sala allahu aleyh wasalam muruuhu falyaqcud walyastadilla waliyutima sawmah xadiiska saxiixaynka amra oo ha fadhiisto hana harhsado soonkiisana ha dhammaystiro yacni wuxuu kala saaray nebigu sala allahu aleyh wasalam waxa taaco ilaahay u ah ee lagu nadray iyo waxaan ilaahay taaco u ahayn waxaan ilaahay taaco u ahayn taaco laga dhigto oo rabbi loogu dhowaadaa dee waxay soo gelaysaa min qabiili annadri bilmacsiya marka shaygii aan taaco ilaahay u ahayn lama oofinaayo marka ha harhsado hana fadhiisto soonkiisana ha dhammaystiro marka waxay yidhahdeen culammada jamaahiirtu haddii kafaara ku waajib ahaan lahayd nebigu waa sheegi lahaa sala allahu aleyh wasalam wax kafaara aan xadiiskaa ma sheegin oo turuqda xadiiska marnaba kuma soo aroorin iyadou kafaaro nabigu sala allahu aleyh wasalam u amray ninkaas bacdu ahlicilmi waxay yidhaahdeen nadru macsiyihii marka la oofin waayey waa laga kafaaro gudaya waxaanay u deliishadeen xadiis caaisha laga soo wariyey laa nadra fii macsiyatin wa kafaaratuhu kafaaratu yamiin nadar macsi lagu nadraa ma jiro kafaaradiisuna waa kafaarada dhaarta laga kafaaro gudo ayaa iyadana laga kafaaro gudaya marka xadiiskaas ahlucilmiga qaarkood waa daciifiyeen saas aawoodee xadiiskii kale wax ka hor imanaya oo caaridaya meesha ma tahay sidaa marka lagu soo laakiin culammada qaarkood baa waxay yidhahdeen duruqda xadiiska xoogaa waa isku weynaysaa oo xadiiska soo dhoweeyey saas aawadeed baa ahlucilmiga qaarkood ay ku camal faleen waxaana filayaa imaam axmed wuxuu ka mid ahaa qolada markaa xadiiska quweysay saas aawadee waa ku camal falayna sheekh albaanina waa quweeyey laakiin a'immadii hore way cileeyeen xadiiskaasoo way daciifiyeen bacdigood waxaanay tilmaameen inaanu saabit ahayn oo aanu sugnayn calaa kulli xaal xadiidkaa sixada badan ee bukhaari iyo muslim ku sugan kan kale sixadiisaa la ysku haystaaye bay jamaahiirtu cuskanayaan oo waxay leeyihiin nadru macsiyaha lagama kafaaro gudayo in laga tegaayo oo aan lala imanaynin nadru macsiyihii oo la fulinayna waa la ysla ogoliyey alcallaamatu bnulqayim waxau yidhi nadarku wuxuu markaa ku sugnaadaa wixii ilaahay taaco u ah addoonkana manfaca ugu jirto laakiin waxaan ilaahay taaco u ahayn addoonkana manfaca ugu jirin laguma nadro wuxuu soo qaatay sida xadiiskii sheegaayey gabadhii ku nadartay inay soo xajido oo aynay rakuub sii fuulin markay xajka ku sii socoto ee ay lugayso weliba aynay kabana gashanin oo cagacaddaan ku socoto markaasaa nebigu wuxuu ku yidhi sala allahu alayh wasalam ninkii arrinkaa u sheegay uu yidhi walaashay baa sidaa ku nadartay ina allaha haniyun can shaqaa'i ukhtik ilaahay hani buu ka yahay walaasha inay dhibaatooto ilaahay hani ayuu ka yihi ee amar faltarkab waltantacil yacnii rakuub ha fuusho kabana ha gashato hana soo xajido wax kafaaraana xadiiskaasi ma sheegin nadru macsiyaha waxaa soo gelaya nadarka loo nadraayo ligayr illaah sida markaa waxa weeye in loo nadro awliyada qaarkood ama dad awliye laga aaminsan yahay in loo nadro wallahi sheekh hebel waxaan ugu nadraysaa iyo saas wuxuu noqonayaa nadru macsiya in la oofiyaana ma bannaana waayo waa shirki nadarku waa cibaado ligayr illaahi haddii loola yimaadana waa shirki shirkiguna waa acdamu macsiya waman nadara an yacsiya allaha falaa yacsi nadarka wasiiladiis iyo haayadiisu waa kala duwan tahay oo in marka hore la nadraa waa karaahiya culamada qaarna waxay dhaheen waa xaaraan bacdi culammada ka midna xukunkaa waxay ku gaar yeeleen nadarka nadru lmujaazaati watacliiq nadru lmujaazaati watacliiq waxaa la yidhahdaa waa nadarka shardiga ku xidhan sida inuu ruuxu yidhaahdo in radda allaahu ilaya haa'ibii wa in shafa allaahu mariidii falilaahi calaya an afcala kada wa kada hadduu ilaahay ii soo celiyo ruuxa iga maqan hadduu ilaahay ruuxa iga buka ii shaafiyo ii bogsiiyo hadduu waxaayo waxaa i siiyo waxaan ilaahay ugu nadray waxa iyo waxaa nadru lmujaazaati watacliiq baa la yidhahda waana qabiix waayo cibaado la samayn lahaa oo ruuxani ilaahay u samayn lahaa ayuu wuxuu ku xidhayaa shardi buu ku xidhaya kaannahu ay ka dhigan tahay ilaahu haddaad sidaa i yeesho anna sidaasaan kuu yeelaya waa qabiix marka nadarka noocaasee nadrulmujaazaat watacliiq la yidhaahdaa waxa weeye waa manhi waa mid la reebay bacdu ahlicilmina nadarko dhan bay ku camimeen xukunka naha can inadri wa qaala inahu laa ya'ti bikhayr wa inamaa yustakhraju bihi min albakhiil xadiiska saxiixaynka marka marka hore in la nadraa waa karaahiyo suwarka qaarkoodna waaba xaaraan culamada qaarna waxay leeyihiin marka hore in la nadraaba dhammaan waa karaahiyo bacdi taxriimka ku camimayna waa jira laakiin marka la nadray dabadeed waxa lagu nadray haddaynay macsi ahayn waxaa waajiba in la oofiya waajiba waatay culammadu qaacid ahaan ku sheegaan alwasaa'ilu laha axkaamu alghaayaat ila annadra nadarka mooyaane wasiilo kastaaba maqsuudka ay wasiilada u tahay bay la xukum tahay marka laga reebo nadarka nadarku wasiilada lama xukum aha ee nadarkii marka hore in la nadraa waa makruuh laakiin marka la nadray dabadeed waxa lagu nadray hadday taaco tahay waxa waajiba in la oofiya waajiba alxadiidu alhaalisu walkhamsuun kanna waa xadiiskii saddexiyo kontonaad weeye can caliyin radia allahu canh qaala qaala rasuulu llahi sala allahu alayh wasalam almuslimuuna tatakaafa'u dimaa'uhum rasuulku wuxuu idhi sala allahu alayh wasalam almuslimuuna tatakaafa'u dimaa'uhum muslimiinta waa isu dhigmaan dhiigaggoodu waa isu dhigmaan wa yascaa bidimmatihim adnaahum wa yascaa waa u rooraa oo waa u socdaa bidimmatihim cahdigooda iyo ballankoodana adnaahum ka ugu hooseeyaa ama ugu liitaa waa u socdaa wa yaruddu calayhim aqsaahum wa yaruddu calayhim waxaa ku soo celinaya muslimiinta aqsaahum kooda ugu fog ayaa ku soo celinaya oo ammaanka uu bixiyey yacnii ka meesha fog ku sugan ee muslimka ahi waa khuseeyaa muslimiintoo dhan oo waa ku soo noqonaya iyagana oo waxay tahay inay ammaan geliyaan wa hum yadun calaa man siwaahum wa hum muslimiintu yadun calaa man siwaahum isku mid bay ka yihiin oo way isu kaalmaysanayaan ciddii ka soo hadha oo ciddaan muslimiinta ahayn meel bay uga soo wada jeedaan waana isu kaalmaysanayaan gacan keliyoo keliya uga dhigan yihiin gacan keliya bay uga dhigan yihiin oo meel bay uga soo wada jeedaan ciddii ka soo hadhay alaa laa yuqtalu muslimun bikaafirin hooyaay loo dili maayo muslim gaal loo dili maayo haddii muslimku gaal uu dilo gaalkaa uu dilay loo dili maayo walaa duu cahdin fii cahdi mid cahdi u saaxiibana la dili maayo oo fii cahdihi ballankiisa iyo cahdigiisa intuu ku sugan yahay la dili maayo rawaahu abu daawuuda waannasaa'iyu wa rawaahu ibnu maajah can ibni cabbaas xadiiska abu daawuud iyo nasaa'i baa soo wariyey waxaa kaloo xadiiska soo wariyey ibnu maajah baa soo wariyey oo ibnu cabbaas ka soo wariyey markaa midna waa xadiisu caliyin midna waa xadiiskii ibnu cabbaas xadiiskani waa saxiix qadar ka midina waxaabay ku sugan tahay wax la macno ay saxiixaynkay ku sugan tahay oo nabigu wuxuu uhi sala allahu aleyh wasalam dimat lmuslimiina waaxidatun yascaa biha adnaahum bukhaari iyo muslim baa soo wariyey yacnii cahdiga muslimiintu waa mid keliya ka ugu liitaana u roorayo u soconaya marka xadiisku wuxuu tilmaamayaa muslimiintu inay isku mid yihiin ilaahayba waatuu yidhi innama almu'minuuna akhwa mu'miniintu waa walaalo wuxuu kaloo nebigu yidhi sala allahu aleyh wasalam wakunuu cibaad allahi ikhwaana waxaad noqotaan addoommadii ilaahayow qaar walaala'aan noqda marka muslimiintu inay isjeclaadaan waa inay isnicin oo isla colloobin oo iskaalmeeyaan oo isgarabsadaan waa aynay isxaqirin oo qaarkood qaarka kale aynay ka kibrin ayaa marka adilada laga qaadanaya dhiigagga muslimiintu waa isu dhigmaan waa isku mag oo lama odhanayo kii madaxda ahaa iyo kii aan madaxda ahayn ee raciyadda ahaa kii sharafta badnaa iyo kii laga sharafta badnaa kii caalimka ahaa iyo kii jaahilka ahaa kii reer magaalka ahaa iyo kii reer miyiga ahaa kii taajirka ahaa iyo kii faqiirka ahaa waa kala mag la odhan maayo waa isku mag magtoodu ziyaado ma kala leh qisaastana waa laysu qisaasaya hadduu midkoodka kala dilo lama odhanaayo hadduu markaa ruux dilo ruux kaleoo muslima ruuxa uu dilay waa sharaf badnaa isna waa liitaa isaga u qisaasan mayno saa la odhan maayo almuslimuuna tatakaafa'u dimaa'uhum xagga qisaasta iyo xagga magtaba yacnii isku mid bay ka yihin dheeraad ma kale leh ammaanka qaarkood ay bixiyaan ama cahdiga qaarkood ay galaanna waxay ka dhigan tahay inay wada galeen ama inay ammaanka wada bixiyeen wa yascaa bidimmatihim adnaahum gaalkii xarbiga ahaa haddii ruux muslimi magan geliyo lab ha noqdo ruuxa magan geliyey ama dhadig ha noqdo waxa waajiba in la magan geliyaa waajiba waatuu allah yidhi wain axadu min almushrikiina istajaaraka faajirhu xataa yasmaca kalaam allahi uma abliqhu ma'mana cid mushrikiinta ka midi hadday magangelyo ku weydiisato magangeli xataa yasmaca kalaam allah marka waxaa laga qaataa kii ammaanka la siiyey inuu yahay macsuumu dam oo dhiiggiisu inuu dhowran yahay ilama iyo la celinaayo oo meeshuu ku aamin noqonayo lagu celinayo sida aayadda baa lagu sheegay uma abliqhu ma'mana shardi ma aha cidda ammaankaa bixinaysa oo shaksi ama ashkhaas ammaan gelinaysaa inay noqoto cidda madaxda ah ee ruux kastoo muslimaa magan gelin kara hadda kuma saabsana ummad iyo qowm gaalo ah oo cahdi lala gelaayo taas waxa weeye cidda ulul amriga abaa cahdiga markaa guntaysa markay qolo lala heshiinaayo gaalo ah oo dhulkoodii joogta la odhanaayo maanta laga bilaabo cahdaa inoo dhaxeeya yacni qolodeenna qolada kale waxba yeeli mayso taas ruux kastaaba ma geli karo xadiiskanna kuma saabsana kaa cidda markaa gelaysaa waa cidda ulul amriga ah ee muslimiinta u talinaysa madaxda u ah laakiin shaksi gaalada ka mida ama jamac iyo koox gaalada ka mida magangelinta la magangelinayaa ruux kastaa magangelin kara lab ha noqdo ama dhadig ha noqdo ummu haani binta abi aalib nin gaala oo dumaashi uu ahaa baa caamulfatxi sannaddii furashada maka ay magan gelisay markaasaa walaalkeedu caliy bnu abi aalibaa wuxuu yidhi waa dilayaa yacni isagoo u qaba magangelyada iyadu wax magangelisay inaanay asaxayn ayuu saa yidhi ummu haani baa nebiga u timi markaasaa waxay tidhi hebel baan magangeliyey ina abi aalibna wuxuu leeyahay waa dilayaa markaasaa nebigu sala allahu calayh wasalam waxau yidhi ajarnaa man ajarti yaa umma haani ciddaad magan gelisay waa magan gelinay yacni waa magan gashan tahay umma haani eg marka culammadu waxay ka qaataan gabadhii muslimadda ahayd inay markaa magan gelin karto gaalkii xarbiga ahaa cumuumka xadiiskanna waa soo gudagelaysaa wayascaa bidimmatihim adnaahum oo kama baxayso xadiiskanna waa caam inuu lab yahay iyo inuu dhadig yahay adnaagaasina lama kala farqin lama kala farqin addoonka qudhiisa culammadu waa isku khilaafaan oo addoon muslima ahi ma magan gelin karaa ruux gaal ah bacdu ahlicilmi waxay yidhahdeen maya bacdu ahlicilmina waxay yidhaahdeen haa waa magan gelin karaa cumuumka xadiiska inay u deliishadeen qowlkoodaana asaxa waayo nebigu wuxuu uhi sala allahu alayh wasalam wayasca bidimmatihim adnaahum marka addoonkii muslimkaa adnaagii ka bixi maayo ammaankii haddaba muxuu ku guntamaa ammaanku wuxuu ku guntamaa wax kasta oo u fahmaayo ka la magan gelinayaa in ay magangelyo tahay u fahmaayo buu ammaanku ku guntamaa ee ku xidhmaa oo waxau uhi imaam axmed ibnu xambal raximah اllah wa kullu maa yaraahu alcilju amaanan fahuwa amaan wax kastoo gaalku u arkaayo inay ammaan in la siiyey tahay waxay nisbadiisa u noqonaysaa in ammaan la siiyey walow ciddan iyo inay u jeedin inay ammaan bixinaysay oo maqsuudkiisu yaanu ahaanba ammaan sii laakiin hadduu u fahmay kii la magan gelinayay in ammaan la siiyey in la dilaa ma bannaana in la dilaa ma bannaana cumar bnu khadaab radia allahu canhu wa ardaah waxaa laga soo naqliyey ruuxa gaal yacni ishaaro u sameeya iyo tilmaan oo ishaaradaa gaalkii u qaatay in ammaan la siiyey dabadeedna gaalkii haddana dila waan u dilayaa buu yidhi cumar bnu khadaab radia allahu canhu wa ardaa yani muxuu tilmaamayaa tilmaanta noocaase loo tilmaamay ee isagu uu u fahmay gaalku in ammaan la siiyey in ammaan laga soo qaaday marka shardi ma aha cibaaraad sariixa inay noqoto ahlu cilmigu qaatibatan waxay tilmaameen eray kasta iyo kelmad kasta iyo ishaaro kasta iyo ficil kasta oo uu fahmi karo in ammaan la siiyey isaga nisbadiisa waxay u noqonaysaa ammaan in la siiyey u noqonayso xataa waxay culammada qaarkood cabbireen masale cajiiba waxay yidhaahdeen sida culays shiikha la yidhahdee maalikiga ah raximahullah wuxuu yidhi gaalada haddii lala hadlo afa inay garaneen lagula hadlo oo lagu yidhaahdo wallaahi waa idin laynaynaa ay u qaataan dabeedna in ammaan la siiyey hadda waxaa loogu dhaaranayey yaa xabad idinka bixin mayna waa idin laynaynaa laakiin waxay u fahmeen in la daynaayo oo ammaan la siiyey u fahmeen in wax la yeelaa ma bannaana ammaan bay isaga nisbadiisa u noqonaysa qaacidadu maxay tahay waa sidaa imaam axmed sheegay kullu maa yaraahu lcilju marna waxaa laga cabiraa kullu maa dannahu lcilju amaanan fahuwa amaan wax kastuu gaalku ammaan u maleeyo ammaan bay nisbadiisa u noqonaysa hadihi alqaacida qaacidadu waa taas kolay nuquul baabkaa ku saabsan oo mutacadid ah oo madaahibta kala duwan aan ka soo naqlinayo waxaan ku soo naqliyey shariidka ama maqaalka sabbiga rasuulka sala allahu alayh wasalam ku saabsan iyo markaa gaalada ammaankooda websaydada qaar baanu ku jiraa ciddii u baahani markaa ha raajacdo nuquulaadka iyo caswigooda iyo kutubta ay ku taallana maqaalkaasaad ka dhegaysan kartaa laakiin daabidka iyo qaacidadu waa saasay ogow marka ruuxii gaalkaahi ammaanka la siiyey in wax la yeelaa saasayna u bannaanayn waxay xataa masalahay culamadu ka warramaan masaladaasi waxay tahay xaakim xukaamta muslimiinta ka mid a hadday dhacdo inuu gaaloobay oo milladdiiyo diintii ka baxay dabadeedna jagada uu hayo daraaddeed uu kula macaamilay gaaladii kulana heshiiyey gaalada qaarkoodna ammaan ku siiyey ama cuhuud kula galay hadda ninkani waa gaal haddii miisaanka sharciga lagu eego laakiin muslimiintii buu dee qayb ka mida u taliyaa oo xukunkiisa hoos yimaada xaalka caynkaasa ammaankuu bixiyey iyo cahdiguu galay ma waxay noqonaysaa midaan wax ka soo qaad lahayn maadaama miisaanka sharciga ruuxani muslim aanu ku ahayn mise waa la ictibaarinayaayo waxaa laga soo qaadayaa ammaan inuu leeyahay cidduu ammaanka siiyey ama cidduu cahdiga la galay inay cahdi leedahay ahlucilmigu waxay yidhaha maya waxaa laga soo qaadayaa gaaladii uu ammaanka siiyey inay ammaan leedahay gaaladii uu cahdiga la galayna inay cahdi leedahay saasaa laga soo qaadaya bay yidhaha sababta looga soo qaadaya waxay tahay siday culammadu sheegeen gaaladu shareecadeenna fuqaha kuma aha kanaa gaaloobo miladii ka bixiya kanima gaaloobinna miday xogogaal u yihiin ma aha waxaanay arkaan xaakimkani muslimiintii dee inuu u taliyo oo xukunkiisa ay hoos yimaadaan oo amarkiisa lagu shaqaynaayo sidaasayna kula macaamileen sidaas bay kula macaamileen cahdigiisu inuu cahdi yahay u qabeen ammaankiisuna inuu ammaan yahay u qabeen dee waxay noqonaysaa qadri haddii lagaga baxo ilaa qaacidadu waxay tahay kullu maa yaraahu ama kullu maa dannahu alcilju amaanan fahuwa amaan tanna ammaan buu u malaynay tanna ammaan ayuu u malaynay marka masaa'il badan baa baabkaas waxaweye soo gelay haddii la yidhaahdo war moodsiinta la moodsiinayo gaalkiina ammaan la siiyey dabeedna la khiyaameeyo lagaga baxo maxaa ammaanka looga soo qaadaya sawti kacbu bnul ashraf baa nebigu sala allahu alayh wasalam saxaabadii uu diray inay soo dilaan waxay u sameeyeen iihaam ammaan bay moodsiiyeen si sariixa ugumay dhawaaqin haddana markii dambe waa la dilay amarkii nebigaana lagu soo dilay dee qadri iyo khiyaano ma ahayn marka gaalada in saas oo kale lagu sameeyo oo wax lagu moodsiinayo in ammaan la siiyey xaqiiqadu se tahay inaan ammaan la siinin inta la tuso ama lagula mucaamilo in dabeedna la dilo maxaa loo diidaya sababta daliilkaaba la hayo shubhada waxaa ka jawaabay shaykhulislaam ibnu taymiya wuxuu kaga jawaabay asaar ibn mas'uul calaa shaatim arasuul kitaabkiisa la yidhahdo waxaanuu yidhi mas'alada caynkaasi iyadu waa baab kale weeyi waa iqaamat alxuduud bay ku saabsantahay ninkani nebiga ayuu caayi jiray nebiga caydiisuna waa xad xuduudda ka mida xad xuduudda ka mida oogista la oogayana ammaan iyo wax kale toonna ma baajiyaan muslimkiiyo gaalkana isku sibaa xadka looga oogaya marka haddaynay baabulxuduud ahayn oo xaddu sabi rasuul sala allahu calayh wasalam in laga oogaya haddaanu meesha jiri lahayn ammaanku intaa in ka yar buu ku sugnaadaa buuli laakiin baabkan xuduudda ayaan baaqan ammaan iyo kayrkiina ma baajiyo cahdi horoo caama oo jirayna ma baajiyo ammaan markaa la siiyeyna ma baajiyo marka wixii iqaamatulxuduud ku saabsani waa gaar laakiin haddaynay xad ahaan lahayn in wax la yeelaa ma bannaanaateen laakiin xadkii cayda rasuulka inuu caayey xadkii ku saabsanaa baa laga jarayoo laga oogayey kaasna ammaan u baaqan maayo marka mas'alatu sabi waa mas'alo khaasa waana iqaamat alxuduud baa ku saabsan saas yadaabu kaga jawaab calaa kulli xaal mawduucaas iyo tafsiilkiisa iyo nuquusha yacnii nas ahaantooda akhriskooda iyo amaakinta ay ku yaalliin waxaad u raajici kartaa maqaalka ku saabsan sabu rasuul sala allahu alayh wasalam iyo gaalada ammaanka la siiyaya waxa ammaan ku sugnaado waxaa ka eeg manhaj online iyo marka waxa weeye websaydada la midka waxaa kaloo nebigu sala allahu alayh wasalam uu sheegay wayaruddu calayhim aqsaahum waxaa ku soo celiyaa ka ugu fog yacni ammaanka laba tafsiir baa laysugu khilaafay cibaaradan tafsiir waa in la yidhahdo wayaruddu calayhim aqsaahum waxaa looga jeedaa ammaankaa looga jeedaa ahlucilmiga qaarkood saasay ku fasireen weliba waxaa sii ayidaaya riwaaya soo aroortay riwaayaadka xadiiska ka mida oo wayaruddu ku beddelaysa wayujiiru wayujiiru calayhim aqsaahum yacni waxaa wax magangeliya ka ugu fog kaasi waa tafsiir oo waa in la yidhaha ammaankaa looga jeedaa tafsiirka labaad waa in la yidhaahdo qayb muslimiina la diray marka haniime iyo fur bay soo heleen oo gaaladii ka soo furteen nasiibkoodii markay qaataan muslimiintii kale ee markaa iyaguna ciidamada ahaa waxaa la siinayaa yacni iyagana markaa haniimada nasiibkoodaa la siinaya walow dagaalkaa gaarka ayaynay kaba qayb qaadan oo ka qayb gelini sababtuna waxay tahay ciidankan kale waxay u ahaayeen ridi taageerayaal iyo gurmad bay u ahaayeen hadday u baahan lahaayeenna way u gurman lahaayeen marka hunmiga iyo qurmiga mid walba waa wadaagayaan marka ciidan saryo ah hadday markaa wax soo haniimaystaan ciidankii ay taabica u ahaayeenee jeyshkii haniimadii waa wadaagayaan kii baashiray oo keliya lama gaar noodo laba tafsiirba culamada qaarba mid bay ku fasireen laakiin sheekha markaa shaarixu isagu waa kulmiyey labada macne waa ku wada xambaaray labada macne waa ku wada xambaaray ahlucilmiga qaarkood waxay arjaxeen tafsiirka horay arjaxeen un ammaanka ay ku saabsan tahay oo looga jeedo alqaasi waddaani isku sibay wax u magaan gelinayaan sharafuddiin adiibi baa ka mid ah alkashfu can xaqaa'iq asunan ayuu saa ku yidhi kitaabka weyn ee uu mishkaatulmasaabiixa ku sharxay sheekha la odhan jiray sharafuddiin adiibi la odhan jiray calaa kulli xaal labada macno haddii lagu wada xambaaro oo lafdigu aqbali karo ishkaal ma leh laakiin haddii kale waxaa adhara in macnaha ammaanka looga jeedo sida riwaayaadka qaar ba kuso aroortay wa hum yadun calaa man siwaahum ciddii ka soo hadhay way isu kaalmaysanayaan oo muslimiinta qaarkood haddii markaa gaalada qaarkood ay dagaalamaan muslimiinta kalena waa inay ku kaalmeeyaan oo ay muslimiinta taageeraan oo kaalmeeyaan oo u hiiriyaan marka asalku waa saas yada weeye laakiin waxaa laga reebayaa haddii muslimiinta qayb ka mida ammaan ka dhaxeeyo ama cahdi ka dhaxeeyo gaalada qaarkood oo muslimiinta qaarkood ay dagaalamaan kuwii cahdiga wakhtiyaysani ka dhaxeeyey iyagoo cahdigoodii ayay ilaalinayaan siduu allahba uu yidhi wain istansaruukum fi ddiini facalaykum annasru ila calaa qowmin baynakum wa baynahum miihaaq marka waxaa laga reebay ciddii heshiis ka dhaxeeyo iyagu heshiiskii inay ilaalinayaan oo ay ku sugnaanayaan waxay kaloo culammadu yidhaahdaan muslimiintii markay kala googo'een oo ay markaa beledo kala duwan ay noqdeen oo mid waliba xukunkiisa uu leeyahay iyo madaxdiisa gaalada waxay la gelayaan qolo waliba kuma khasbana go-aanka ay qolada kale ka qaadatay inay gaalada ka qaataan waa dhici kartaa qaarkood inay markaysaga iyagoo eegaya sida marka aslaxa ah inay la heshiiyaan iyagoo qaar la heshiiyey waa dhici kartaa qaar kale hadday ula muuqato inay sida markaa aslaxi tahay inay la jihaadaan inay la jihaadaan baa u bannaan heshiiska qoladaasi la gashayna qoladani inay raacdaa kuma khasbana oo yascaa bidimatim adnaahum waxay ku dhacaysaa waa ciddii yacni isku wilaayo ah ayay ku saabsantay laakiin ciddii maxallul wilaayadaa ka baxsan iyagu ma soo gelayaan calaa sabiili mihaal wakhtigii nebiga sala allahu alayh wasalam nebigu wuxuu la heshiiyey gaaladii quraysheed sulxuulxudaybiya marka heshiiskaasi wuxuu dhex yaallay nebiga sala allahu alayh wasalam iyo muslimiinta madiine iyo agagaarkeeda joogta iyo gaalada quraysheed ayaa heshiiskaasi ka dhexeeyey muslimiinta maka ku sugan ee lagu daciifsanayo heshiiskaasi ma khusayn gaaladii hadday dhibaateeyaanna heshiisku uma burayn waxna uma noqonin iyadoo qodobadii heshiiska la qoraayo waa tii abujandal yimi iyadoo silsiladdii jiidanayuu yimi qodobbada heshiiska waxaa ka mid ahaa ciddii annaga naga timaaddae idinka idiin timaadda muxamedow wayna noo soo celisaan qodobkaasaa ku jiray suhayl ibnu camri wuxuu yidhi oo nebiga heshiiska la saxeexanayey ciddaad ii celinayso muxamedow kana ugu horreeya waa inankiisii aasaartii dhibaataynta iyo cadaabista ku saabsanaa waa ka muuqataa silsilad uu ku xidhan yahay buu jiidanayaa ya markaasaa nebigu ku yidhi sala allahu alayh wasalam weli heshiiskii maynaan dhammayn markaasuu yihi haddaad kaa ii celin weydo waxaan kula qoranayaaba ma jirto markaasaa nebigu sheegay in la celinayo halkii buu ka muusannaabay abujandal oo u yidhi yaa macshara almuslimiin magaala laygu celinayaa oo i fitnaynaya oo cadaabaya oo diintayda iga fitnaynaya muslimiinta qaarkood arrinkaasi naftooda waa raadiyey oo caatifadoodu waa kacday laakiin nebigu sala allahu alayh wasalam go'aankiisiibuu ku adkaystay in ninkaa la celinayo sidii baana lagu celiyey mana odhan bishardi waa inaanad dhibaatayn ama aanad xidhin ama aanad cadaabin ma odhan heshiiskii markuu sidii ku dhacay dabadeed madiine waxaa yimi oo u soo baxsaday abubasiir saxaabigii la odhan jiro maka ka soo baxsaday laba gaaladii ka mida ka daba yimi waxay yidhaahdeen moxamedow yacni markaa ninkan noo soo celi waa bimuqtada alcahdi gacantuu nebigu ka geliyey waa kaxaysteen masaafo badan baa u dhaxaysa makiya madiina ninkii waa u xidhan yahay labada gacmoodba sow xadhigga aada looma xidhinoo xadhiggu waa debacsan yihi yaguse waxay isleeyihiin waa idiin xidhan yahay oo xadhiggii bay ku wataan markuu ogaaday xadhiggiisu inuu debacsan yahy oo gacanta la bixi karo ayuu abubasiir wuxuu yidhi warniyow seeftaadu qurux badanaa isagu hub ma wato waa maxbuus la wato oo xidhxidhan labada nin hubkoodii bay wataan war bal itus waxba iskagama tirinoo wuxuu isiido waa ninkan xidhxidhan gacantiibuu hoosta intuu markiiba ka siibuu seefta galkii ka saaro kurku ka jara gaalkii kale markuu arkay ninkii saaxiibkii ahaa oo madaxiisii dhulka markaa uu yaallo isagana xaggiisa loola soo jeestay caguu wax ka day madiine xaggeedii buu ku cararay ya orod buu madiine ku galay nebigoo masjidka gudihiisa ku sugan ayaa wuxuu arkay yacni ninka argagaxsanoo markaasuu yihi inna haadaa ra'aa fasacan kani argagax buu arkay waa u soo galay nebigoo wuxuu hi maxamedow saaxiibkay waa la dilay anna waa lay dilaya in yar dabadeed baa abubasiir soo galay wuxuu uhi yaa rasuula allah adigu waad i celiso ballankii waad oofisay ilaahay baa i soo daayey nebigu wuxuu uhi miscaru xarbin low kaana lahu axad waa nin dagaal horiye ah hadduu maanta cid yeelan lahaa yacni dagaalkaa maanta cid ku taageeraysaa ma jirto abubasiir nin fahmo badan buu ahaayo wuxuu fahmay mar labaad hadday gaalad yimaadaan oo yidhaahdaan bimuqtada alcahdi noogu celi in gacanta laga gelinayo maadaama uu nebigu uhi miscaru xarbin low kaana lahu axad halkaa wuxuu gartay inaan madiine fadhi u ool madiine waa ka baxay aygaa dhexe ee markaa khooriga badda ah ee makiya madiine u dhexeeya ayuu aygaa iska galay meel loogu hagaaga maleh gaaladana isaga heshiis kama dhexeeyo ya gaaladii qureysheed wuxuu ka helaa waa dabsaar ya naf iyo xoolo midna u badbaadinaa abujandalna wuxuu maqlay abubasiir halkaasuu joogaa isna waa soo cararo waa u yimi koox kale oo iyaguna meelay u baxaan la'aa ayaa iyaguna soo cararo halkiiba ugu yimi koox bay noqdeen marka heshiiskaas uu nebigu galay sala allahu calayh wasalam abubasiir iyo abujandal iyo ragga la midkaa ma khusayn mana odhan nebigu sala allahu calayh wasalam abubasiirow maxaad u dishay nimankan waxaa naga dhexeeyey heshiisi waayo heshiiskani ma khuseeyo abubasiir marka wayascaa bidimmatihim adnaahum waxay ku saabsantahay wixii isku wilaaye ah laakiin wixii maxallul wilaayadaa ka baxsan ya ee aan wilaayada xukum ahaan u hoos iman iyadu markaa waxaa weeye inay raacaan kuma khasbaan abubasiir iyo abujandal iyo ragga la midkii quraysh waa la dagaalamayeen nebi moxamed iyo muslimiinta reer madiinana heshiis baa ka dhexeeyey muslimiintii maka ku sugnaydna sidii baa loo dhibaataynay oo loo loo cadaabay markaa taa iyo taasi toonna muslimiinta maka lagu dhibaataynayo iyo muslimiinta aan madiine ku sugnayn ee aaggaa dhexe ku sugan ee abubasiir iyo asxaabtiisu labadaa qolo qolona heshiiska kama hor imanayn oo heshiiskaasi markaa waxaa weeye mid ficilkoodu burinayay ma aha markaa saas yadaba marka calaa kulli xaal mas'aladaas ku saabsan muslimiintu haddii waxaa weeye maxalka wilaayada ay kala tegan yihiin oo madax kala duwan ay leeyihiin ciddii markaa waxaa weeye madax ah oo gaalada heshiis la gasha heshiiskaasi wuxuu khuseeyaa ciddii maxalla wilaayatihim ku sugan dhulka ay ka taliyaan ee amarkooda hoos yimaada cidda ku sugan ayuu heshiiskaasi khuseeyaa laakiin muslimiinta kale ka baxsan iyagu aynay u talin heshiiskaasi ma khuseeyaan go'aan kale ay ka qaadan karaan ama ay ka yeelan karaan waxaa dadka qaar yidhaahdaan mas'alada ku saabsan gaalada in ammaan la siiyo gaalkii xarbiga ahaa ee muslimiinta dhibaataynaya ma khusayso laakiin hadalka noocaasi waa midaan sax ahayn waayo mas'alada ammaansiinta ku saabsan marka horeba waxay u taallaa gaalka xarbiga ah gaal aan xarbi ahayn ammaan in la siiyey umaba taalba hadduu mucaahad yahay cahdi caamuu iska leeyahay ammaansiin uma baahna hadduu ahludimmo yahay cahdi buu leeyahay ammaan uma baahna in la siiyo laakiin masalada ku saabsan wain axadu min almushrikiina istajaaraka faajirhu xataa yasmaca kalaam allah uma abliqhu ma'mana waxay khusaysaa oo ku saabsantahay fi lkaafiri alxarbiyi faqad gaalka xarbigay marka horeba ku saabsan tahay mucaahad iyo dimi toonna kuma saabsana shubhadaas yana ku qaldin alaa laa yuqtalu muslimun bikaafir muslim lama dilo gaal looma dilo oo gaalkii mucaahadka ahaa in la dilaa ma bannaana gaalkii ammaanka la siiyey in la dilaa ma bannaana gaalkii dimiga ahaa in la dilaa ma bannaana ergada gaalada iyaguna waxa weeye in la dilaa ma bannaana intaa dhammaantoodna mid walba daliil baa ku saaran in la dilaa gaalka mucaahadkaana waa min kabaa'iri dunuub ha yeeshee hadduu ruux dilo gaalkii mucaahadka ahaa muslimna uu yahay ka dilay loo dili maayo waayo kuf isuma aha waa muslim iyo gaal bay kala yihiin alaa laa yuqtalu muslimun bikaafir amaa asarkaynu soo naqlinay cumar haddeer aynu ka soo naqlinay waa ijtihaad xaggiisa ah madaahibta qaarkoodna waxay qabaan gaal inaan muslim loo dili karin ha yeeshee haddii qadri la sameeyo oo khiyaano iyo ballanburyo lagu dilo iyada waa loo dilayaa ayay yidhaahdeen ahlucilmiga qaarkood mas'aladanna waa laga gaar yeelayaa bay yidhahdeen hadalka cumarna sidaasuu ku saabsanya laakiin culammadu islama oggolee maalikiyada iyo xanaabiladaa qaba haddii gaalkii qadri iyo ballanfuryo lagu dilo yacnii qadriga iyo khiyaanada daraaddeed baa loogu dilayaa laakiin in gaalnimada loo dilay ma aha madaahibta qaarkoodna way cammimayaanoo waxay leeyiin laa yuqtalu muslimun bikaafir haddii qadri lagu dilay iyo haddaan lagu dilin caam bay ku tahay waana sida shaaficiyada iyo khayrkood mareen cumuumka xadiiskaana markaa in la qaato oo la cammimo inaan loo dili karin muslim gaal qadri ha ku dilo gaalkaas ha lagu dilo ama yaan lagu diline sidaasaa in shaa allahu saxiixa walaa duu cahdin fii cahdi mid cahdi u saaxiibana lama dilo oo muddada uu cahdigiisa ku sugan yahay lama dilo oo mucaahad in la dilaa ma bannaana man qatala mucaahadan lam yarax raa'ixata aljanna ruuxa mucaahad dilaa urta jannada ma uriyaa rasuulku yidhi sala allahu alay wasalam qolada xanafiyada la yidhaahdaa mas'aladan waa khilaafeen muslim gaal looma dilo waa khilaafeen waxayna yidhaahdeen gaalkii dhiiggiisu dhowrnaa cala aliطlaaq baa muslimkii dilay loogu dilayaa qadri ha ku dilo ama yaanu ku dilin xadiiskan baa xujo ku ah ra'yigoodana radinaayo maxay kaga jawaabeen waxay kaga jawaabeen oo yidhahdeen laa yuqtalu muslimun bikaafirin walaa duu cahdin fii cahdihi bikaafirin baa la qadaraya bay yidhahdeen tadambana oo kii mucaahadkahana gaal looma dilo gaal looma dilona waxaa looga jeedaa bikaafirin xarbiyin gaal xarbiyaan loo dilin marka macduufu calayhiga qaydka ku sugan oo ah markaa xarbi ee ay iyagu qadarayaan ayaa markaa kan kale ee macduufu calayhigana loo qadarayaa marka bikaafirinta waxaa laga wadaa markaa bixarbiyin muslimkii xarbi looma dilo laakiin macnaha noocaasi waa taxriif adilada sharcigaa la taxriifinaayo waana muxaamaatan lilmadhab madhabta difaac la daafacayo daraaddeed wey sida saxiixi waa xadiidku iطlaaqiisa iyo cumuumkiisa aynu ku sugay taqdiirka ay qadareen waladuu cahdin fii cahdihi bikaafirinta ay qadareenna xaaje looma qabo waayo qaacidadu waxay tahay mar kastoo hadalku ku asaxaayo macnihiisuna ku toosnaan karo yadaan waxba la qadarin waxba la qadari maayo tanna macnihiisu sidaasuu u qumanaanaya waladuu cahdin fii cahdi macno naaqisa maaha in wax la qadarana ilaaba ilaa looma baahno alaslu cadamu taqdiir asalku wuxuu yahay qadaraad la'aan inaan waxba la qadaray bikaafirintana in la yidhahdo waxaa looga jeedaa kaafirkii xarbiga ahaa yadana waa xadiidka macnihiisii oo la taxriifinayo waayo gaal xarbiya dee marka hore aanu xurmaba lahayn marka gaal xarbiya loo dili maayo muxuu kordhiyey marka xadiidku marka sida saxiixi waxay tahay inaan ruux gaala muslim dilay inaan loo dili karin muslimkaas la dili karin oo gaalkaa loo dili kara xanafiyada qaarkood baa sheekh culammadii hore ka mid ah wuxuu ku yidhi warniyow waxaa qabteen masalada ku saabsan idra'u lxuduuda bishubuhaat xuduudda in shubuhaadka lagu daafaco oo darcu lxuduud bishubuhaat baa qabteen acdamu shubuhaat arrinkii ku saabsanaa ayaa xuduuddii yacni ku ogteen oo waa maxay muslim baa gaal u disheen masaladaasna waa acdamu shubuhaat calaa kulli xaal masaladaas sida nusuustu sheegayso ay camimayso in la qaato ayaa laazima wallahu aclam wsala allahu waslama calaa rasuulihi muxamedin sala allahu alay waslm subxaanaka allahuma wabixamdika ashhadu an laa ilaaha ilaa anta astaqfiruka atub